Dr Cabdiqani Maxamed Cabdi, oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne ee ku shaqeeya cilmiga shaybaarka, ayaa bahda caafimaadka iyo bulshada beledweyne ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan halista cirbadaha iyo dhalooyinka dawooyinka ee la isticmaalay, kuwaasi oo door ka qaadan kara in ay faafiyaan cudurrada halista ah. Cirbadaha iyo dhalooyinka dawada ee la isticmaalay ayaa inta badan lagu arkaa xaafadaha, halka farmashiyeyaasha beledweyne ay iyaguna geeyaan meelo aan ku habboonayn, gaar ahaan goobaha qashinka lagu daadiyo oo ay carruurta ka soo qaadi karaan. Dr Cabdiqani Maxamed Cabdi ayaa Radio Baalula uga warramay waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo si aan halis uga dhalan cirbadaha la isticmaalay iyo qaadista dhiigga xilliga baarista.
qofkaani ee dhiigga aad ka qaadaysid ama dhulka gaara ama meel gaara waxaa ka dhibaato badan cirbadda aad dhiigga ugu qaaday adigoo meel fiican aanan dhigin for example qof hepatitis b qaba ama qof mataqaanaa h i v qaba yaa laga yaabaa inaa maanta dhiig ka qaadid haddii mataqaanaa adigu aa iska tahay qof careless ah waxaa imaanaysa inuu qofkaasi ina hadhow riski meesha uu kasoo gaaro qofka keligiis ma ahina waxaa la yidhahda waxaa jiro sharciyo la yidhaahdo protect yourself and protect the patient waxa la yidhahdaa jiro ina marka hore horta adiga nafsadaada aad soo difaacdo galofiskii labcoodkii gobliskii ama okiyaalihii haddii aa qaadaysid orofarangial iswaabka oo kale dhuunta iyo waxda kasoo qaaday lansofarangial orofarangial iyo rectal iswaabka waxaasoo dhan saxaradii iyo sanka wixii laga qaada wixii afka laga qaada haddaa qaadaysid gogles inaad soo xiratid face mask inaad soo xiratid procedurekaas inaad soo martid haddaa dhiig caadi aa qaadaysid iyada procedureki loogu talagalay inaa marta muhiim waayo waxaa la yidhahdaa marka dheydka dhiiggaasi la qaaday iyo qofka filibatomistaha soo qaaday muhiim waaye qofka dhiigga qaaday muhiim waaye in lagu qoro warqadda sababtoo ah dhiiggan wax kastaa ka imaan karo haddii qofka incase qofkan dhiiggiisa ebalas waaye balad groubaa samaysay jamaa noqotay haddaad samaysid qof ebalas inaa u qortid dhiig o balas haddaa u qortid incase qofkaasi xaalad imaato ama wax imaado antigenic reaction hadduu dhaco so mistega kow adiga shaybaaraystaha waaye cirbadaha loo isticmaalay bukaano qaba cudurro halis ah kuwaasi oo lagu daadiyo goobaha qashinka sida wadooyinka iyo meelaha aanan munaasabka ahayn ayaa carruurta u keeni karta inay qaadaan cudurro maadaama ay mari karaan iyagoo kaba la-aan ah ama ay ku ciyaaraan